magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa lagu qabtay kulan mahadcelin ah iyo shahaadooyin lagu guddoonsiinayay ciidanka xasilinta iyo amniga magaalada Beledweyne kaasi oo ay soo qabanqaabiyeen guddoomiyaasha afarta xaafadood ee magaalada Beledweyne kulanka ayaa waxaa kasoo qeyb galay taliyaha ku-xigeenka qeybta booliiska gobolka Hiiraan gaashaanle dhexe Muuse Cabdi Xayuuke taliyaha ciidanka NIS ee gobolka Hiiraan Cismaan Maxamed cismaan cabdi waasuga iyo qaar kamid ah bulshada magaalada beledweyne qaar kamid ah mas-uuliyiintii kasoo qeyb gashay shahaadooyinkani la guddoonsiinayay ciidanka xasilinta iyo amniga magaalada beledweyne ayaa ka waramay madasha lagu guddoonsiinayay shahaadooyinkaasi jamaad daahir maxamuud
saraakiishiina qiimaha badan oo muxuu ahayaa sameysay muxuu magaaladan amnigeeda si fiican u sugtay maadaama ay ahayd magaalada hadal qordan laga geliyey baraha bulshada waa u mahadcelina maadaama awal cayaaruurtii dhalinyaradii haweenkii dumarkii irda ay kasoo bixi weyseen oo dhac iyo tuugo badan socotay magaaladan beledweyne
maanta waxaan iskugu imaanay ama guddiyaasha xaaf afarta xaafad ee degmada beledweyne ay soo agaasimiyeen xalfadan aa ujeedaan oo quruxda badan xalfadan waxaa ugu talagalnay taliyayaashii annagoo guryaheena kasoo bixi weynay ee ilmaheena iskoolladii noo aadi waayeen taliyayaashii isku howlay inay ka shaqeeyaan nabad iyo maxaa la dhihi jira xasilooni inay ilmaheena iskoolkeeni si nabada noogu aadaan waxaan halkan isku geernay oan soo garanay annagoo afrika xaafad ka kooban in aan meeshaan munaasabadan ugu qabanno oo aan shahaadooyinna ku guddoonsiino waxaan rajaynaynaa in ay noo sii labalaabi doonaan annagana aan la shaqayno oo afar laatan ka saacna aan diyaar u nahay xilligiina loo baahdo
waa u mahadnaqaynaa waxaan leenahay mahadnaq kadib inaad laba jibbaartaan dadaalka ilaahay ida waafajiyey ee aada ku sugaysaan
waxaan halkan isku yeernay oan soo garanay annagoo afrika xaafad ka kooban in aan meeshaan munaasabadan ugu qabanno oo aan shahaadooyinna ku guddoonsiino hawsha ay noo qabteen aawadeed waxaan rajaynaynaa in ay noo sii labalaabi doonaan bulshada ay garato xaqi iyo meesha ay wanaagga oo ka jiray ee ay taageereen ciidamadooda waxaan si gaara uga sii mahadnaqayaa saraakiisha iyo ciidamada u sii dhabar adeegay oo ayagana haddii layaraa goobtan ku sugan ee habeen iyo maalin intaa naftooda iyo dhuuxooda u shubaya oo soconayay waajibay nagu tahay in aan idii adeegno adugu aada hurudaan waddada nadiifa aada heshaan waxbarasho lacaglaana aad kulankaani lagu qabtay magaalada beledweyne ee loogu mahadcelinayay ciidamada kuwaasoo shahaadooyin lagu guddoonsiiyey ayaa lagu dhiirigelinayay ciidamada si ay waajibaadkooda shaqo ay u gutaan